إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahintii islaamiga ah alfurqaan qodobada saakay hadduu allah awoodda lahayd ma aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka furay gobolada baay iyo banaadir macallin dugsi qur'aan ayaa lagu dilay degmada warsheekh gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay ku jiraan dagaalan istaraatiijiyad ku fadhin kaas oo ku tilmaamay mid ay ku baaba'ayaan gaadiileyda ka howlgasha magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa ku goondiyey inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalk oo ay tilmaameen inay ku hayaan boobbaxsan cudurro kala duwan oo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dilaacay waddanka etoobiya macallimiin u dhashay beesha tuniya ayaa dowlad diini ah loogu soo xiray magaalada kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal saakay waxaad ku dhegaysan doontaan waxaa soo baxay warar sheegaya in muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda ay gaareen heshiis xabad joojin ah intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ah ee warka subax ee warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay saddexda bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan soddonka bisha mey sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fitaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka furay gobolada baay iyo banaadir haddaan ku horumarno gobolka banaadir ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday bar kontarool oo ay ciidamada dowladda federaalk ku lahaayeen xaafadda sifeynta batroolka ee degmada wadajirka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas markaan iyo gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada xabashada etoobiya ku leeyihiin deegaanka udiinle ee hoos tagta magaalada baydhabo isna nama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dagaalkaas haddii ay wax soo kordhaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah macallin dugsi qur-aan ayaa lagu dilay degmada warshiikha gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin kuwaadan warkan waxaa la diyaara cadnaan xaaji muxsen saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay dil loo geystay macallin dugsi qur-aan oo ka dhacay afaafka hore ee degmadaas macalinka dilkiisa ayaa waxaa ka dambeeyey maleeshiyaad hubaysan waxaana lagu magacaabi jiray axmed maxamuud sheekh dilka loo geystay macalinka ayaa waxaa lala xiriirinayaa aano qabiil sida ay sheegeen goobjoogayaal ay soo xigatay warbaahinta dilkan ayaa kusoo aadayah iyadoo dhowaan maleeshiyo beeleed dagaal khasaare dhaliyay ku dhex maray deegaanka wajaale ee hoostaga degmada warsheekh waxaa muddooyinkii dambe aada u soo badanayay dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil oo ka dhacaya meelaha ay ka arrimiyaan dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban shisheeyaha iyagoona ay hubka isugu dhiibaan beelaha walaalaha ah ee khilaafka ku yimid waxaana hurinta colaadda beelaha kaalin lixaad leh ka qaadanaya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka halka wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna maamulo shareecada islaamka ay marar badan ka dhaceen kulamo lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ah ee ku yimaaday ismaandhaafka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay ku jiraan dagaalan istaraatiijiyad ku fadhin kaas oo ku tilmaamay mid ay ku baaba'ayaan waa kan farxaan cali cabdulaahi bashiir ameeriko oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay ku jiraan dagaal aan qorshe iyo istaraatiijiyad toona lahayn kaas oo uu sheegay inuu yahay mid ay ku dhammaanayaan ciidankooda bashiir ayaa waxa uu sidoo kale qiray inay dalka ku hayaan dhibaatooyin kala duwan oo aan la dafiri karin sida cadaalad daro dhulboob iyo dhibaatooyin kale maadaamaan askari ahayn amnigan mid baan ka ohan lahaa dagaal aan lahayn istraatiijiya lahayn logistic lahayn qorsho lahayn waa dagaalameyna waxaan aaminsanay khaldantay hadda hiran waxa ka dhacay saasaa ka mida ciidanku wuxuu u baahan yahay garsoor caadil ah marka laba askari wadasa marka mid aad dalacsiinayso mid aad hoosta gelayso waxa weeye they will never be motivated dagaalkaas dagaal soconay maaha waxaan qabaa waxa aynu dalka ku hayno cid ay ka qarsoon tahay ma laha ama dhulboob ha noqoto ama cadaalad darra ha noqoto hal garsoor xumo ha noqoto taataasaan ka lahayn haddaba quustan amni ee isa soo taraysa kana imaanaysa qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda federaalk ayaa ku soo beegmaysa xilli uu gudahooda ka dhex aloosan yahay khilaafaad xooggan ayna socdaan olole iyo shirar isdabajoog ah oo ay mucaaradka iyo qaar ka mid a xildhibaanada uga soo horjeedaan maamulka xasan sheekh maxamuud waxaana dadka la socda arrimahan tilmaamayaan in rajabeelkan uu yimid kadib markii ciidamada dowladda federaalka uu wada saameeyey mushaar la-aan iyo daryeel xumo caafimaad iyo saraakiisha dowladda federaalk oo aan lahayn khibrad dagaal islamarkaana awoodin dhisidda ciidan militari oo cuduud xooggan leh oo u babac dhigi kara mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay xuseen inay ka dhex muuqdaan xildhibaano iyo saraakiil beelnimo lagu soo xulay oo darajooyin aysan u qalmin la hugiyey gaadiileyda ka howlgasha magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa ku goondeeyey inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalk oo ay tilmaameen inay ku hayaan boob baxsan warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaara axmed cabdulaahi kulankan ay magaalada muqdisho ku yeesheen qaar ka mid a gaadiidleyda ka howlgasha magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobolada dalka ayaa waxa ay ku sheegeen inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku tilmaameen inay ku hayaan boob iyo bililoqo bahsan iyagoo saxaafadda la hadlay iyo waxa ay xubnahaasi u sheegeen inay iska dhici doonaan islamarkaana ay gacmaha ula tegi doonaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inay dhac iyo isbaarooyin ku hayaan gaadiidleyda maalintan waxay ka dambeeyo galgalataa lagu jaraa boonada laguna qaadaa lacagta waa ognahay ayadaan isugu tegaynaa waxaan kale helnaan leenahay nimankaasi cununku guddoomiyaha gobolkuna waa u gamban yahay asaa soo dirsada umalayaha ma aqaan marka arrintaasu muga gacantaa la iskula taga haddii ilaahay idmo waa hallowday baashu waa hallowday weli cabashaan nahay laakiin wixii maanta ka dambeeyda cabashadeen waxay isku bedeli doontaa inaan wax iska dhicinno warka raggii horea soo dhameeyey an waxaan raba inaan ku daro isbaarada taalla meesha laa galgalato waxay u taallaa guddoomiyaha gobolka iyo cumar ferey agaasimaha ninka sheegtay oo yidhi gaadiidkan maamul ka ah isbaarada galgalato taalla asagay u taallaa waxaan rabnaa cumar ferey hadduu isbaaradii naga qaadi diiday inaan gacanteena iskaga wareejino hadduu alla qadaro awooddeennaan iskaga wareeji doonaa cumar fereyna waxaan leenahay isbaaradii haddaad qaadi diiday yo aanin sabdiha noo ballana iyo galgalato haddii ilahay naqad wax la qarinaya ma jiraan gaadiidleyda ka howlgasha meelaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa wajahaya dhibaatooyin isugu jira dil iyo dhac kuwaasi oo uga imaanaya dhanka ciidanka dowladda federaalka cudurro kala duwan oo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dilaacay waddanka itoobiya tafaasiil ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macali cabduweli gobollo dhowr ah oo ka tirsan waddanka itoobiya ayaa waxaa ku faafay cudurro kala duwan sida ay ku warantay kooxda caafimaadka ee itoobiya oo ka warbixisay qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad ee ismaamulada dalkaasi waxaa lagu sheegay warbixinta in dadka itoobiyaanka ah ay la dhiban yihiin cudurrada kale ah duumada jadeecada iyo daacuunka kuwaasoo ay u dhinteen ku dhowaad boqol iyo konton ruux ku dhowaad laba malyan oo kalena ay la xanuunsan yihiin cudurka daacuunka ama shubanbiyoodka waxay kooxdan caafimaad sheegtay in uu soo ritay afar kun kontan iyo lix xubnood iyo dhimashada afartan iyo laba qof oo kale kiisaskaasina laga soo diiwaangeliyey ilaa soddon iyo laba degmo iyo shan xero qaxooti kuwaas oo kala dhaca ismaamulka amxaarada iyo jambeella kooxdan waxay sidoo kale sheegtay in la xaqiijiyey hal dhibic sagaal milyan oo kiis ah iyo toddobaatan iyo toddoba kale oo dhimasho ah kuwaas oo uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano duumada ama maleeriyada kooxda caafimaadka itoobiya waxay sidoo kale sheegtay in la xaqiijiyey kiisas ku saabsan xanuunka jadeecada oo dhan saddex kun sagaal boqol iyo siddeed kiis iyo dhimashada laba iyo labaatan xubnood oo kale wuxuuna cudurkaasi ka dilaacay siddeed gobol oo ay ka mid yihiin amxaarada oromada iyo tigreega warbixintu waxay intaasi ku dartay in sagaashan iyo lix kiis oo cusub oo xanuunka jadeecada ah bishii abril ee lasoo dhaafay laga soo diiwaangeliyey degmada dadeer ee gobolka oromiya waxayna kiisaska guud ee dhimashada xanuunadan sidaasi ku noqonayaan boqol afartan iyo kow xubnood bukaanada la jiifa xanuunadaasi ayaa iyagana sii cagcagaynaya ku dhowaad laba milyan oo xubnood waxaana xusid mudan in kiisaskan la diiwaangeliyey intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo abril sannadkan labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee itoobiya waxay ku dhawaaqday in gudaha dalka itoobiya uu ka dilaacay cudurka loo yaqaano furuqa daanyaarka ee afka qalaad loogu yidhaahdo embokis wuxuuna wasiirka caafimaad ka shaaciyey in ugu yaraan saddex qof laga helay cudurkan dowladda xabshida itoobiya ayaa la daalaadhacayso dhibaatooyinka ay sababeen dagaalada culus ee ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee kasoo horjeeda xukuumadda adis ababa iyadoona gobollada dalkaasi laga dareemayo nolol xumo saamaysay dadka itoobiyaanka ah iyadoona taqaariirta caafimaadka ka soo baxaysa ay sheegayaan in ay ku sii badanayaan cudurrada halista ah ee faafa macallimiin u dhashay beesha tuni ayaa dowlad diini ah loogu soo xiray magaalada kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose haddaba dowladaas waxaa inooga qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyey mubaarak cumar dowradan diiniga ayaa socotay muddo bil ah waxaana macallimiinta loo qabtay ay yihiin macallimiin loogu talagalin dadka baadiyaha kunool ay dacwada gaarsiiyaan carruurta yaryarna ay qur-aanka baraan kuwaasoo tir ahaan gaariya labaatan macallin munaasabadan ballaaran ayaa ka dhacday masjidka abubakar sadiiq ee magaalada kunyi barow waxaana ka soo qayb galay salaadiin nabadoono culimo iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ugu horeyn maamulaha dowradan loo qabtay macallimiinta ka soo jeeda beesha tunna ayaa ka warbixiyey dowradda iyo duruusta lagu qaatay duruustay ku qaateenaan rabaa marka inaan gudagalo culuumul qur'aan waxay uga qaateen dowradan tasxiixu tilaawati alqur'aan iyo tafsiirka qur-aanka kariimka suuratu alanfaal ila atawba culuumul qur'aan waxaa kalooy ka qaateen muqadimatu ljazariya waxaa kalooy qaateen caqiidada waxay ka qaateen khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa fiqina waxay ka qaateen talkhiis sifatu salaati اnnabiy sala allahu calayhi wasalam siirana waxay ka qaateen arjuuzat lmii'iya azuhdu waraqaa'iqna waxay ka qaateen laysa alqariib qariib ishaami walyamani waxaa kalooy qaateen fanu lilqaa khadul carabiyay qaateen khadu musxaf ka qaateen waxaa kalooy qaateen daliilu daalib litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba isigana way qaateen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala
suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed abdiqadir ee dhankiisa ka hadlay munaasabadda waxa uu mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada isagoo dhan kale fariin u diray macallimiinta dowladda qaatay bacda taxiya alxamdu lilah ilaah baa mahadsan allihii naga dhigay dad muslimiina waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ugu horeeyo amiirkeena abu cubayda xafidahullah waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose dhammaan marti sharafta waxaan halkan dardaaran uga jeedinayaa macallimiinta waxaa laydinka rabaa ammaanaad qaadeen ammaanadiina inaad ilaahay ugu dhowaataan oo ummaddaas oo aan ka dhalannay oo miyiga joogo xoola dhaqatada ah inaad wax fahamsiisaan ood wax gaarsiisaan ayaa laydinku talagalay sheekh fuwaad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada goobjoogaha munaasabadda ayaa dhankiisa ka hadlay mowduuc muhiim oo la xiriira lakacabsiga ma hiya ataqwa قال رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والغناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم أفر بكت إمام إمام علي بن أبي طالب تغوضة كو الخوف من الجليل الله إن لك في السر والعلن مركز كلي تاي مركز تكون حجرته لبو العمل بالتنزيل قرآن كان له عمل فلو قف كينو قرآن كو عمل فلو نفتيسة ومدنا يكو عمل فشو سدح الغناعة بالقليل qofka wixii ilaahay siinu ku qanco gacanta biniaadanka uu ka quusto midda afaraydo walisticdaadu liyowmi raxiim aakhire inuu u diyaargaroobo laabud weeye qof kasta oo annaga naga mida adduunka maalin buu ka tegayaa isagoo diyaarsan inuu ka tago taqwadaasaan dardaarmaynaa suldaan maxamed mayo abuukar oo ah fayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose iyo injineer awgaab ayaa dhankooda ka mid aha kasoo qaybgalayaasha munaasabadda waxayna bogaadeen dadaalada beesha tunni awlan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan mahad gaar u celinaynaa beeshaan reer tunni oo maanta xaflado aada u waaweyn horeyna usoo dhigtay maantana hadda u dhigayso oo wax badan macallimiintoodii ka saxayso qur-aanka kariimka marka beesha waxaan leenahay dufcadii afraad ayaa tan ah ee macallimiinta loo soo xiraayo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qarashka ay ku bixinayaan iyo juhdiga iyo sacyiga iyo wanaagga ay gelinayaan ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro ilaa oo maadinaynaa subxaana wa tacaala waxaa lagaa rabaa inaad soo gaarsiiso heerka adiga maanta aad taagan tahay mucallim xuquuqiya inaad soo gaarsiisa lagaa rabaa ilaah laga soo adaalaa sugaa ilaahay u tala saarta macallimiinta nala joog kuwa nagamaqambo ammaanada loo dhiibtay inay ugutaan siday u ballanqaadeen ugu dambeyn sheekh cabdismed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad muhiima oo la xiriirta asaaliibta dacwada taasoo ku socotay macallimiinta dowladda loo soo xiray axibatii fillaah addacwa ila allahi waa howl muhiim ah oo qof kastoo muslim ah laga rabo dadka inuu diinta ilahay sanadaadka u yeero waa mogtahay waa wadiifadii ambiyada tafaasiir badana laga sheegay culammada ay ka bixiyeen addacwa ila allahi macnaha uu xeeldheer waa hiya dacwatu nnaasi ila alislaami bilqowli waalcamal marka waxaa jirta asaaliib loo maro dacwo markii la gudanaayo oo hadda raggan meesha fadhiya ee dacwada loo soo gabagabeynaya inay hadaf ka dhigtaan la rabo awalan markaad daaci tahay waxaa laga rabaa tashkhiisu daa'i fi lmadcuuyiin wa taxdiid iddawaa dadka aad dacwada ugu yeeraysa meesha ay ka jiran yihiin ood marka hore cun ogow intay ka jiran yihiin dadka ninka daaciya wuxuu la tusaalayahay dhakhtar soo ma ikhwaani waxaa kaloo insha allah taala ku dadaarmi lahaa dadka dacwada ka shaqeeya inay mogtahay manhaj ka dhigtaan qodobadan soo socda kow alikhlaas ilaahay dartiisa inaad shaqadaas u qabanaysa waxaan kaloo dadaarmi lahaa ikhwaani qalbigaana inay ku weynaato fadliga ee leedahay dacwada maxaan ka helaynaa dadka dacwada haddaan gaarsiinin waxaa midhaha aan guranayna maxay tahay dacwada hal qof oo ilaahay subhana tacaala sababtaada untay uu ku soo hormooniyey ilaahay sabab kaaga dhigay ayaa adduunyada kaaga khayr badan ilaahay subhana taala xawdiseena acmaasha nooga aqbalo
gabagabadii qaar ka mid ah macalimiinta dowladda loo soo xilaya mikrofonka la dhex qaadnay annaguo weydiinay su-aalo la xiriira duruusta ay qaateen iyo shucuurkooda magaaga maystalki dhehe macalin cabdiraxmaan abu musab cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay macalimiinta halkan dowru lagu soo xiraya maanta bal ka waran shucuurka ku aadan dowladiina zaa'id zaa'id shucuurkan eed iyo eed ka asina meeqay ayadin socotay soddon birnis dareerta hal bil dowlada wilaayadda shabeellaha hoose guud ahaan macalinta beesha shangumaas duruus aad iyo aad u faraha badan shucuurtiid waasa koob karaayim eed macnaha eed iyo eed weyn marka faa'id oo asal koob karaya marka mabsal hal karo wal un wal waraab wal baro mabsal halo marka kitaabo badan ku fadhiisa insha allah beesha tubna ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey beesha waday dadaallo dacwo ay ku doonaysa inay ku horumariso wacyiga diinadda ee bulshadu ku abtirsata beesha warkan dhegaystayaal saake oo jimcaha wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda waxaa soo baxay warar sheegaya in muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda ay gaareen heshiis axbadyoojina siday baahiyeen warbaahinta qaarkood oo soo xiganaya eerowreedoo ka tirsan maraykanka waxaa muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda ay wada gaareen heshiis xabad joojina kaasoo ka dhaqangalaya marinka khaza marka si rasmi ah qalinka loogu duugo heshiiska sidaa lagu helayo xogta waxaana qodobada heshiiska ka mid ah in xabad joojin muddo lixdan maalinna ka soconaysa laga hirgeliyo marinka goodoonsan ee khaza labada dhinacna ay maxaabiist isdhaafsadaan xubno ka socda maamulka yahuudda iyo muqaawamada falastiin ayaa ku sugan magaalada adowxa ee caasimadda dalka qatar lamana oga wakhtiga uu bilaaban doono dhaqangalka heshiiskan aan weli sida rasmiga loogu dhawaaqin warkii dhegaystayaal saake oo jimcaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta dhegaysiga warkeena subaxna waad ku mahadsantihiin